maamulka xarunta xil qur-aan iyo shan boqol oo kutaab oo qur-aanka kariimka oo ay horeed habeeyo kasoo beenka wareeji dugsiyada qur-aanka ee nuurudiin ee magaalada hargeysa si dugsiyada kale lansii deersi gudoomiyaha dugsiyada gaarka langleeye ee somalilan sheekh mustafa maxamed cali bari iyo inka horeyntii gudawahi wareejinta shanta boqol oo kutaab oo qur-aanka ee oo lanka tiragalay dugsiyada hargeysa sharaf ay tahay runtii inaan maanta anoo ku hadlay magaca dalada guud ee dugsiyada brifatka ah sosba oo ay ku midoobeen dugsiyada guud ahaan barifadada somalilan anaa gudoomiyaheygi inaan maanta halkan ku gudoono shan boqol oo kitaab oo musaxaf ah oo ay dalada hiil qur-aan ay ku wareejinayso dugsiyada nuuradiin inaan u gudoomo ana aan ku wareejiyo runtii sharaf weyn bay noo tahay waxaan aad iyo aada u filaya maxaaday daladaas hiil qur-aan kaalinta ay buuxisay waa kaalin aada u weyn ha noqoto kitaabka qur-aanka kariimka ahaa oo dhulka yaalla runtii iyo dhulka soo qaaday hadda gacantaan ku waday kutub qur-aan oo go-go-aan oo maxaa iskuulka arday u keeneen oo maan dhawada xafladan ku qabanini markaan u sheegnay nidhi wixii kitaabka go-go-aan hala keeno waa la hagaajinaya soo hagaagsan baa weli dib loogu soo celinaya iskuulkii ayaan hadda u keenay markaa runtii waxaan isleeyahay kaalin aada u weyn oo dunuub weyni naga socotay bay naga qaabileen dalada hiil qur-aan aada iyo aada maxaada iyaan ugu mahadnaqaynaa waxaan isleeyahay abaalkoogu adduunka waxba lagu wax weyn maaha in ilahi subxana wa tacala maxaad agtiisa ka ala maanta qiyaamaha ayaan rajaynaynaa annaguna aada iyo aad baan soo dhawaynaynaa iskuul ku yaalla maxaaday waddanka somalilan oo runtii aynagiina way yar tahay kii hadda soo dalbadan sidaa maxaaday hargeysa maanta maxaada nuurdiinu soo dalbaday unbaa loo geynayaa aada iyo aad baad mahadsantihiin waajib runtii weynaa maxaaday fardul cayn ahaa ayaad naga furteen ood maanta farta kifaaya nooga dhigteen haddaad idinku gundateen meesha xaruntaasina maanta de way dhamaystiran tahay dhinac walba waa kaa la keenay baabuurka ugu dambeeyey maxaada kutubta guri lahaa markaa inaguna magaalada ayaynaan ku maxaada hayn kutub gogoday oon lagu darin qashinka waxbaa laga qaban karaa ha la keeno xarunta ha la keeno xarumaha ku yaalla maxaada magaalada boorama meel kastood geysaba insha allah tacala way samaynayaan aad iyo aad baad mahadsantihiin sheekh maxamuud oo ka socda maxaaday dugsiga nuurdiina sheekh insha allah tacala naga guddoon maxaaday shantaa boqol ee masaxaf naga guddoon hiil qur-aanna iyadana waan ka guddoonnay jazaakumullahu khayr saad noo soo booqatay iyo saad maxaaday soo gaadhay magaaladaba maamulka dugsiyada nuuradiin ee somalilan waybayo kuma hadnaganay in xarunta xil qur-aan iyo ka wareejida shan boqol oo kutaab oo qur-aanka kariimka ee saaka farxad weyn bay noo tahay iyadoo runtii aan ku wareejinayno shan boqol oo musxaf iskuullada nuuradiin oo uu markaa matelayo walaal sheekh maxamuud daahir tukaale goobjoogna uu ka yahay gudoomiyahoogii dalada guud sheekh mustafa maxmed alabari shantaa boqol ee musxaf waxaanu ugu talagalnay in aan u hadiyeyno iskuulaadka nuurudiin iyadoo xarunta hiil qur-aan ee dayacatirka dariga kitaabta qur-aanka kariimku mar walba ay u taagan tahay qaybinta iyo samaynta dib u habaynta kitaabta qur-aanka kariimka annagoo ku bixinno markaasi freya ama lacag la-aana ku bixina sanadkana runtii xajmiga kutubta la bixiyey ay aad u tira badantahay soona bandhigi doona insha allahu tacaala waqti ku haboon waxaan leenahay sheekh maxamuud wala kitaabtaasi insha allah naga gudoomo insha allah iskuulaadka waxaan leenahay iskuul kasta oo ku yaala wadanka gudihiisa iyo banaankiisaba waxaanu kusoo dhaweynaynaa xarunta hiil qur-aan ee dayactirka dareer kitaabta qur-aanka kariimka maadaamay tahay xarun loo dhisay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka kariimka halkeen waan mahadnaqayaa sidaa fiican inoo soo dhaweeyey jasaakum allahu khayran iyo jimciyaddan heel qur-aanba ee guddoomiyaheena guddoomiye cabdilaahi dhammaantiin baan isoo dhaweynaya hadiyadda aadna siiseenna waa inaga aqbalnay maadaama nahay madaarisa nuuruddiin anigoo ah maamulihii qaybta hablaha wan garas wan hadiyadda waa inaga aqbalnay jasaakum allah khayr baarak allah fiikum waxaan leeyahay man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam hawsha adaysaana waa hawl adag hore u socda kole annaguna miciina nahay